بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo soddonaad ee min suurati aali cimraan ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala ina allaha اstafaa aadama wanuuxa waaala ibraahiima waaala cimraana cala alcaalamiin allah waxa uu yihi subxaanah ina allaha alle istafaa waxa uu doortay rabbi aadama nebi aadam ayaa uu doortay iyo wa nuuxan nuux iyo wa aala ibraahiima ree ibraahim ayaa uu doortay iyo wa aala cimraana ree cimraan ayaa uu doortay cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan ayaa uu ka doortay macnaha calaa caalami zamaanihim ayaa uu ka dhex doortay alla waxa uu ihi duriyatan tafiir ayaa rabbi u doortay marka duriyatan waa badelun min aadam aadam taasaa laga bedelaya oo ina allaha istafaa aadama ilaahay aadam ayuu doortay duriyatan buu doortay tafiir tafiirtaasoo bacduhaa barhkeed min bacdin barhka kale ay ka ahaatoo isdhalay tafiir ambiye ah oo isdhashay oo barhkeedba barhka kale uu ka ahaaday ayaa alla u doortay oo aadam waa abulbashar sidee duriyo loogu tilmaamay duriyada sida waxa weeyaan abnaad iyo awlaada loogu idlaaqo ayaa aabbayaashana loogu idlaaqaa amaba waxaad ka bedelaysaa aadam maahee nuuxan oo dee duriyadii iyo tafiirtii ka mid ah ama waxaabaad ka bedelaysaa aala ibraahiima wa aala cimraan oo duriyadii ah haddii aadam aad ka bedeshana macnaha duriyada waa lagu idlaaqaa cala alaabaa sida loogu idlaaqo cala alabnaa alla waxa uu yidhi duriyatan tafiir baa alla u doortay tafiirtaasoo bacduhaa barhkeed min bacdin barhka kale uu ka ahaaday oo isdhalay wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan id qaalat imra'atu cimraan wadkur waxaad xustaa nebi maxamedow dadkana aada uga qisootaa oo xasuusisaa id waktigii ama waagii qaalad ay tidhi imra'atu cimraan cimraan xaaskiisii ama haweenaydiisii ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadray laka adiga dartaa waxaan u nadaray maa fii batnii calooshayda waxa ku jira muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey oo macnaha shaqo adduunyoo dhan laga xoreeyey shaqada beydkaagana loo khaalis yooroo loo badhax tiray oon wax kale loo dirsanayn ee fataqabal iga aqbal allahayow minii aniga waxaa calooshayda ku jira adiga ayaan kuu nadray inuu beydkaaga u khidmeeyo ee iga aqbal nadarkaas waayo innaka adigu allahayow anta adigu assamiicu allaha maqalka badan baa tahay wax kastoo lagu hadlayo maqlaya alcaliimu ee cilmiga badan ee wax kastoo la samaynayo og falamaa wadacathaa falamaa wadacathaa markay dhigtay naftii ay siday haadu waxay ku dhacaysaa dee naftii ilaahay uurkeeda ku abuuray ee ay siday ama uurka ay ku haysay marka falamaa wadacathaa naftii ay xambaarsanayd markay dhigtay umushay qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa naftii aan xambaarsanaayeen siday waa dhigay unhaa xaal ay tahay dhadig wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan bimaa wadacat waxay dhigtay waxay umushayna ilaahay baa u ogaal badan walaysa ma ahaanin addakaru labkuna kal unhaa dhadigoo kale oo waa kala duwan yihiin wa innii anigu ayaa ay tidhi samaytuhaa waxaan ku magacaabay naftii aan dhigay maryama maryamo ayaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa maryamo waxaan magan gelinayaa bika adigaan allahyow ku magan gelinayaa oon magankaaga dhigayaa iyada iyo wa duriyatahaa tafiirta ay dhashaba min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magan gelinayaa inaad ka badbaadiso ood ka magan geliso shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey iyada iyo waxay dhashaba adaan magankaaga dhigay shaydaan aad ka magan geliso allahayow fataqabalahaa wuu aqbalay rabbuhaa rabbigeed biqabuulin xasanin ay qabuulan xasanan aqbalaad wanaagsan ayuu ka aqbalay oo naftii ay u nadartay alleh ee maryamo ay u bixisay ilaahayna maganta ay uga dhigtay magantii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa aqbalay aqbalad wanaagsan waa maryamo eh oo wa ambatahaa waa maryamo eh wa ambatahaa ilaahay waa bixiyo waa barbaariyey oo waa koriyey sidii nabaadka geedka soo baxaya loo barbaariyo loo koriyo ayaa lagu tilmaamay wa ambatahaa haa oo maryamo ah ilaahay waa soo bixiyo waa barbaariyo wuu koriyey nabaatan xasanan koriin wanaagsan ama barbaarin wanaagsan ayaa ilaahay barbaariyey oo uu koriyey wa kafalahaa haa oo maryamo ah waxa uu ka yeelay inuu kafaalo qaato zakariya zakariye oo fada marka la shado wa kafalaha macnaha wuxuu ka yeelay mid kafaalo qaatay weeyi qirada kale takfiifka kafala haddii la akriyana wa kafalaha zakariya markaa zakariya faacil buu noqonaya zakariya kafaalo qaatay labada qiraba waa la akriyay kafala iyo kafala markaa kafala haddii la yidhaahdo waxa uu kafaalo qaatiyuu ka yeelay inuu kafaalo qaato zakariya zakariye kullamaa dakhala mar kasta oo waxa weeyaan uu soo galo calayhaa maryamo uu u soo galo zakariya zakariya almixraaba mixraabkii uu ugu soo galo ay ku tukanaysay ku cibaadaysanaysay wajada waxa uu ka helaa cindaha agteeda risqa risiq agteeda yaalluu ka helaa qaala waxa uu yidhaahdaa markaa zakariya yaa maryamu maryamaay annaa sideebaa laki adiga u kuugu sugnaaday haadaa kani oo risiqani siduu kuugu sugnaaday halkeed ka keentay qaalad waxay tidhaahdaa markaa maryami huwa risiqani min cindi illaah alle agtiisuu ka ahaaday waayo ina allaha alle yarsuqu waa arsaaqaa man yashaau ciddau doono inuu arsaaqo bigayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa oo yacni arsaaqad waasac oo fara badan ayaa u siiya cidda uu doono haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qisatu istifaa'i illaahi libacdi alambiyaa waxaa alla uu kaga qisooday halkan doorashada alla uu doortay ambiyadiisa qaar ka mid ah oo dadka kale uu ka doortay nicmada nubuwada iyo waxyigana uu ku doortay sida aadam iyo nuux iyo aalu ibraahim wa aalu cimraan aalu ibraahiima wa aalu cimraana macnaha waa ibraahim iyo cimraan iyo aalkoodii oo ibraahim iyo aalkiisa waxaa soo gelaya dee ambiyadii ka tafiirantee ismaaciil iyo yacquub iyo isxaaq iyo kuwii la midka ahaa aalu cimraanna waxaa soo gelaya dee waxa weeyaan nebi ciise iyo maryamo iyo ayaa soo gelaya kuwii la doortay min aali cimraan ilaa cimraan waa abu maryam maryamo aabbaheed weeyi marka istifaaga iyo doorashada dadka qaar ka mida alla uu doortay ayaa aayaadkan alla uu ku sheegay ina allaha istafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusay aayaadkan qisatu maryama wa annaha nudirat likhidmati beyt lmaqdis qisadii maryama iyo in loo nadro hooyadeed u nadartay inay u khidmayso beytkii ilaahay beytulmaqdis markaa imra'atu cimraan oo maryamo hooyadeed ah markii hore waxay filanaysay inan inay dhasho oo waxay islahayd waxaasidaa waa wiil ama inan marka dee waxay ku nadartay waxa ay sidoo ay wiil moodaysay inay u nadarto beytkaa ilaahay inuu ukhidmeeyo oo muxararan waxa weeyi laga xoreeyey shaqo kaloo dhan u banbaxa uun beytkaa ilaahay wax kale aan loo dirsan marka markii ay umushay inan ayaa iyadoo cudurdaaranaysa oo le allahayow waxaan moodayey wiil wiil baanan ugu talagalay laakiin waa dhadig ilaahayna isagoo xoogaal waa wallaahu aclamu bimaa wadacat ayaa waxay tidhi innii wadactuhaa unha macnaha waa nooc ictidaar oo kale yacni waxay filanaysay inan inuu noqdo dee inan iyo inantuna isku shaqo ma aha oo nin shaqada uu ka qabanayo masjid dee inani ka qaban mayso ha ka shaqayso laakiin kolley sidii raggan dee noqon mayso marka waxay tihi innii wadactuhaa unha wallahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kalunha dabeed waxay tilmaantay inay maryamo u bixisay inatii ay dhashay waxaanay tilmaantay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala maryama iyo duriyaddeediiba alle inay ka magangelisay shaydaan ilaahayna waa ka nabadgeliyey waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi maa min mawluudin yuulad ilaa masahu shaydaan mid la dhalaa ma jiro ilaa markuu sidaa usoo dhasho shaydaan baa taabta oo waa ka qayliya qofku marka uu soo dhasho shaydaan baa gujinaya rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ilaa maryama wabnaha maryamo iyo inakeedii ciise mooyaane oo iyaga shaydaan ma taaban umana dhowaan oo magangelyadaas ayaa ilaahay u aqbalay oo waa ka badbaadiyey dabadeed waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala maryama ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalay nadarkii loo nadaray ilaahay dartii oo waxa weeyaan ilaahay waa koriye koriin wanaagsan ayaa uu soo barbaariyey oo hooyadeed nadarkii ay ku gashay maryami inay u khidmayso beytkoy u nadarto ilaahay arrinkaa waa ka aqbalay maryamo waanu soo koriyey ilaahay koriin wanaagsan iyo barbaarin ka duwan oo ka wanaagsanta dadka kale waxaana kafaalo qaatay zakariya oo ahaa habaryarteed zawjkii qabay oo zakariye waxa uu zawj u ahayo uu qabay maryamo habaryarteed sidaasuu ku kafaalo qaatay waxaa aayaadkan ku sugan ihbaatu karaamaati alawliyaa kamaa tama limaryama yacni karaamaadka awliyadu inay wax sugan yihiin addoommada mu'miniintaee ilaahay uu doortay inuu ilaahay ku karaamayn karo waxyaabo caadada aadamaha ka baxsan oo khawaariqulcaadaat sida maryamoba u xasishay waayo weliyad ilaahay bay ahayd oo min awliyaa illaah oo zakariya wuxuu u gaar yeelay maryamuu ku xidhay almixraab mixraabku ma aha mixraabkan aynu naqaano salaada la galo ee waxaa mixraab looga jeedaa ashrafu makaanin fi lbeyt ama almakaanu almucaddu lilcibaada waa guriga halka ugu mudan ee ugu sharafta badan oo loogu talagalay qofku inuu ku khalweeyo ku cibaadaysto ilaahay uu kula gaar noqdo mixraabka halkaasaa looga jeedaa waa makaankii cibaadada loogu talagalay inuu qofku ku gaar noqdo mixraabna waxaa loo yidhi liannahu yuxaarabu fiihi shaydaan shaydaan baa lagula dagaalamaya oo daacada iyo diintu dagaal bay ku tahay shaydaan iyo waxa weeyaan inta raacday marka mixraabkaas ay maryami ku sugan tahay ayaa mar alla marka uu zakariya ugu soo galo waxa uu agteeda ka helayey risiq culimmadu waxay yidhaahdeen midho wakhtigaa aan waddanka iyo adduunka kaba soo go-inoon la arag oon xilligeediiba ahayn ayuu oo ag yaalla unbuu arkaa midho kala duwan iyo amaraad iyo arsaaq dee markuu ku yidhaha halkeed ka keentay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaab halkaa markaa waxaa ka cad dee karaamaat lwliyaa in ilaahay awliyadiisa ku karaamayn karo waxyaabo caadada dadka ka baxsan laakiin waa kuweede aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay ka cabsanayay rabbi iyo rasuulkiisana rumeeyey oo wilaayada iyo karaamaadkeeda ahlu sunnuhu waa sugayaan oo ma diidana laakiin waxaa shardi u ah qofka lagu arka khawaariqulcaadaat in camalkiisa loo bandhigo kitaabka iyo sunnada hadduu waafaqsan yahay waa takriim ilaahay ku sharfay haddii ruuxa aanu waafaqsanayn camalkiisu kitaabka iyo sunnada oo laga yaabo inaanu tukanba dee kaasi waa shaydaan shaydaan baana waxa weeyaan xambaaray ama waxa weeyaan balaayo u sheegay ee karaamo noqon mayso marka waxaa lagu kala saaraa uun waxani ma axwaal shaydaaniya mise waa karaamo xaalka qofka oo waxa weeyaan faqiihii ree masar ee muftigoodana ahaa layt ibnu sacad ayaa waxa uu yidhi haddaad aragto ruuxu isagoo biyaha dul sabaynayo o dul soconaya ha ku dagmin ilaa camalkiisa aad kitaabka u bandhigto imaamu shaafici baa loo sheegay imaamu shaafici wuxuu yidhi laqad qasara lay lay wuu ka gaabiyo hadalka guntiisii ma gaadhin maaha biyaha uun wuxuu yidhi low ra-ayta rajula yamshi cala almaa aw yatiiru fi lhawaa haddaad aragto ninka oo biyaha dul sabaynayo o dul socda ama hawada duulaya falaa takhtaruu bihi walaa tactaduu bih ha ku dagmina hana tirsanina xataa tacriduuhu calaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulih ilaa aad u bandhigtaan camalkiisa kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaad kala soocaysaan oo kala saaraysaan waxani makaraam ah mise waa xaalad shaydaani ah imaamu shaafici wuxuu yidhi fa ina shayطaana yatiiru min almaqribi ila almashriq waayo shaydaan isagoo shaydaana calayhi lacnatullah ayuu bari iyo galbeed isaga duulaa marka bilaa shaydaanba xambaaray oo intuu meelgeeyo uu yidhi makaan joogaa marka calaa kullin waxaa qofka lagu kala saarayaa inuu karaamo tahay iyo inay xaalo shaydaaniya tahay camalkiisa haddaad aragto qof toosan oo mustaqiim ah oo waxyaabo khawaariqulcaadaada ilaahay siiye waa karaama waayo dee awliyadu alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun wasfigaa iyo tilmaantaasaa la siiyey haddiise aanu toosnayn wixii aad ku aragtay caadada ka baxsani maaha karaamo ee waa xaala shaydaaniya alla waxau ihi ina allaha alleh istafaa wuu doortay aadama aadam ayaa u doortay wa nuuxa nuuxna waa u doortay wa aala ibraahiima ibraahim iyo aalkiisiina waa doortay iyo atbaacdiisii ambiyadii ka dambeysay iyo wa aala cimraana cimraan iyo aalkiisiina reer cimraanna waa doortay oo cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay ka bedel duriyatan taffiir baa alla doortay aadam ka bedel ama nuux ama aalu ibraahima wa aali cimraan intaba waa ansaxaysaa duriyatan tafiir baa alla doortay tafiirtaasoo bacduhaa barhkeed min bacdin barhka kale ka ahaatoo isdhashay wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan wadkur xus dadkana xasuusi id waagii qaaladay tidhi imra'atu cimraan cimraan haweenaydiisii ay tidhi ooridiisii rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadaray laka adiga dartaa ayaan u nadaray maa fii banii waxa uurkayga ku jira ilmaha calooshayda aan ku sido allahayow adaan kuu nadaray beydkaaga inuu u khidmeeyo oo waxa weeyaan khaadim uu noqdo muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey macnaha laga xoreeyey shaqo bani aadam oo dhan khidmada beydkaaga mooyaane ee fataqabal iga aqbal minii aniga innaka adigu anta adigu allahayow alsamiicu ka maqalka badan baa tahay alcaliimu ee cilmiga badan falamaa wadacathaa markii ay dhigtay naftii ay siday imra'atu cimraan xanna ayaa la odhan jiray baa la yidhi falamaa wadacat markii ay dhigtay haa naftii ay siday markay dhigtay umushay qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa naftaan siday waan dhigo waa umulay unhaa xaal ay tahay dhadig inan baan umulay wallaahu allana aclamu isagaaba u cilmi badan bimaa wadacat waxay dhigtay oo walaysa ma ahaanin addakaru labku kal unhaa dhadiga oo kale ma ahaanin oo dee waa kala duwan yihiin oo wax isku mida ma aha wa innii anigubaa ay tidhi imra'atu cimraan samaytuhaa waxaan ku magacaabay naftan aan umulay maryama maryamo ayaan ku magacaabay maryamana waa alcaabida ayay u yaqaaneen luqadooda tii caabidada ahayd marka maryamo ayaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa maryamo waxaan magan gelinayaa bika adaanku magan gelinayaa allahayow iyada iyo wa duriyatahaa tafiirteedaba adaan allahayow ku magan gelinayaa oo min ashaydaani shaydaankaan kaa magan gelinayaa inaad ka badbaadiso shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey fataqabalahaa wuu aqbalay maryamo rabbuhaa rabbigeed biqabuulin xasanin ay qabuulan xasanaa aqbalid wanaagsan ayuu aqbalay oo wa ambatahaa waa uu barbaariyey alleh oo waa soo koriyey nabaatan soo korin iyo barbaarin xasanan wanaagsan wa kafalahaa haa oo maryamo ah waxa uu kafaalo qaadsiiyo uu ka yeelay inuu kafaalo qaato zakariya zakariye ayaa uu kafaalo qaadsiiyey oo uu ka yeelay mid kafaalo qaata kullamaa dakhala markastuu usoo galo dha calayhaa maryama zakariya zakariya uu usoo galo oo almixraaba mixraabkii uu ugu soo galo waa makaankay ku cibaadaysanaysaye wajada waxa uu ka helaa cindahaa agteeda risqa arsaaqadayuu agteeda ka helaa qaala markaa waxa uu yidhaahdaa zakariye yaa maryamu maryamaay annaa sideeba laki adiga uu kuugu sugnaaday haadaa kani xaggeed ka keentay qaalad waxay tidhaahdaa markaa maryami huwa kani risiqan aad arkaysaa min cindi illaah alle agtiisuu ka ahaaday waayo ina allaha alle yarsuqu waa arsaaqa man yashaa cid ou doono inuu arsaaqo bikayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa cidda uu doono alleh hunaalika dacaa zakariya rabbah alla waxau ihi hunaalika halkaas ama hunaalika goortaas oo hunaalik waa darfu makaan darfu zamaanna waa laga macneeyaa oo halkaa macnaha ama wakhtigaas goobtaa ama goortaa ayaa dacaa uu bariyey zakariya zakariye rabbahu rabbigii halkaasuu zakariya rabbigii ku baryey ama wakhtigaasuu baryey oo qaala waxa uu yidhi rabbi rabbigayow hablii isii min ladunka agtaada iga sii duriyatan tafiir tafiirtaasoo tayibatan wanaagsan waayo innaka adigu allahayow samiicu ducaa'i kii ducada maqlid badan baa tahe waxa weeyaan ajiibe ee maqla fanaadathu markaa waxa u dhawaaqday zakariye almalaa'ikatu malaa'igtiibaa u dhawaaqday waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waa caam khaas loola jeedo oo dee malaaigoo dhamme umay dhawaaqine dee malagunbaa loo soo diray malakuljibriil oo kale calayhi salaam marka fanaadathu lmalaaikatu malaaigtiibaa u dhawaaqday macnaha waa malag malaaigtii ka mid ah walxaal huwa zakariye qaa'imun uu taagan yahay oo yusallii uu ku tukanayo fi lmixraabi makaankii cibaadada loogu talagalay maxay malaa'igtii ugu dhawaaqday ana allaha biana allaha in alleh yubashiruka uu kuu bushaaraynayo zakariyow biyaxyaa yaxye ayuu kuugu bushaaraynayaa musadiqan xaal uu yahay yaxye kii rumaynaya bikalimatin kelmad rumaynaya kelmaddaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa nebi ciise calayhi salaam waa kalimatun min allah liannahu kaana bikalimati illaah wa sayidan xaal uu yahay yaxye mid hormooda oo waxa weeyaan dadka kale ka mudan waxasuuran xaal uu yahay yaxye mid dumarka isaga durkoon u dhowaanayn oon guur iyo galmo midna aan gelayn wa nebiyan xaal uu yahay yaxye nebi nebigaasoo min asaalixiina kuwa wanaagsan ka mid ahoo yacnii tafiir wanaagsani ay dhashay oo waxa weeyaan nebi nebi u dhalay tafiir ambiyo ah qaala waxau idhi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sideebaa yakuunu uu igu ahaanayaa lii aniga ghulaamun wiil sidee inan iigu ahaanayaa walxaal qad balaqanii uu isoo gaadhay alkibaru gabowgii anigoo da-ah oo wamra'atii haweenaydayduna caaqirun madhalays ay tahay oo iyadoo yarba aanay dhali jirin waaba imikoy gabowday qaala alla waxa uu ku yidhi kadalik ay almru kadalik zakariyow arrinku waa caynka ah waayo allaahu alle yafcalu waa sameeyaa maa yashaau waxa uu doono ilaahay waa siduu doonaba yeele facaalu limaa yuriid laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun isaga lama weydiiyo sidan maxaad u samaysay ee dadkaa la su-aalaa marka ilaahay baa sidaa yeelaya oo ilaahayna wax walba waa awoodaa weeyi qaala waxau idhi markaa zakariye rabbi rabbigayow ijcal ii yeellii aniga aaya haddaba bal astaan aan ku aqoonsado ii sameeyo ii yeel qaala waxaa alla uu ku yidhi aayatuka macnaha waa astaan aan ku garto islaantii inay uurkii qaaday oo caloosheeda waxgaleen si aan rabbi u mahadiyoon kuugu mahadnaqo bal hadda calaamadan ku garta ii yeel qaala waxa uu ku yidhi markaa rabbi aayatuka astaantaada iyo calaamadaada aad ku garanaysaa islaantaadii inay uur qaaday waxa weeyi allaa tukallima annaasa dadka inaanad la hadal alaaata ayaamin maalmo saddexa iyo habeenadoodii saddex maalmood iyo saddexdooda habeen inaanad afka juuq ka odhanoo cidna aanad la hadal oo hadalka lagaa xidho ilaa ramza laakin tarmusu ilayhim ramza istitnuhu waa munqaic waayo mutasil ma noqon karo oo ishaaradu kalaamka ka mid ma aha qof dee faraha wax ku tilmaamaya oo ishaaraya oo faraha ka hadlaya dee kalaam lama yidhaah marka mar haddaanu la jinsi ahayn oo ishaarada iyo kalaamku ay kala duwan yihiin istinaha munqaic ka dhigoo ka gooso istinaha munqaicina waa bimacnaa laakin marka waxaad tidhaahdaa laakin tarmusu ilayhim ramza ha yeeshee waad u tilmaamaysaa uun tilmaan waxaad doonayso gacmaha iyo faraha uunbaad ugu tilmaamaysaa hadalkase waa lagaa xidhayaa wadkur xus rabbaka rabbigaa kaiira in fara badan rabbigaa xus oo wasabix u tasbiixsa alle oo xumaan iyo ceeb oo dhan ka nasah ammaan iyo kamaal oo dhanna u sug bilcashiyi gelinka dambe iyo walibkaari subaxda horeba yacnii gelin hore iyo gelin dambebana waxa weeyaan rabbigaa u tasbiixso haadihi alaayaat waxaa ku sugan qisadii zakariye iyo ducadii rabbi uu baryey iyo ilaahay ilmihii inuu siiyo ducadii uu ka aqbalay iyada lafteedu waa min karaamaati alawliyaa in dadka saalixiinta iyo ambiyada waxay alla baryaan ay arkaan oo ilaahay ka aqbalo oo mar alle markuu ilaahay baryey ilaahay uu baryey dee ilaahay waa siiyey wixii uu ka su-aashay waxaa kaloo ku sugan mashruuciyat lictibaari fi lkhayr wاlkaraama id dacaa zakariya bilwalad lama ra'aa karaamat allahi limaryam faاstajaaba allahu ducaa'ah waxaa kaloo ku sugan inay mashruuc tahay in dadka ahlu khayrka iyo ahlu karaamada ah haddii la arko lagu daydo oo tusaale laga dhigto waayo zakariye mar alla markuu maryamo arkay karaamada alla uu siiyey illan way isku xigtaaye oo mar alla markii waxa weeyaan uu arkay karaamatu maryama ayuu isaguna ilaahay baryay hunaalika dacaa zakariya rabbah oo ilmaha uu weydiistay isagoo da-ah oo islaantiisu ay da- tahay oo madhalays ay ahayd haddana si uu isagoo yaqiinsan dee ilaahay awooddiisu wax walba inay gaadho ilaahay ku karaamayn karo waana ajiibay alleh oo ducadii waa ka aqbalay oo ilmaha wakaa ugu bishaariyey nebiga aweliba inaka samiicu ducaa samcigu waa laba samci caama iyo samci khaas ah samciga caamkaa waxaa la yidhaha idraak laswaad in aswaadda la maqlo waa caam oo wax walba ilaahay waa maqlaayo bi hada almacnaa waa samiic laakiin waxaa jira samci khaasahoo bimacna alqabuuli waalijaaba sida samica allaahu liman xamidahu maxaa loogu gaar yeelay liman xamidahu ilaan cid walba codkeeda alla waa maqlaaye kani waa samaacu qabuulin wa ijaaba waa maqal uu aqbalayo ajiibayo markaas inaka samiicu ducaa waa samci khaas ah maaha kii caamka ahaa ilaahu ducada ka aqbale ajiibaata weeyaan macnaheedu inaka samiicu ducaa fanaadathu lmalaaikatu wahuwa qaa'imu yusallii fi lmixraab waxaa laga qaadanayaa afdal ducaa maa kaana fi salaa duco waxa ugu qiimo badan ta salaada dhexdeeda iyo goobta cibaadada ilaahay lagu baryo meel walla iyo makaan walba alla waa lagu baryaa waxaase ugu mudan ta mixraabka iyo goobta cibaadada iyo xilliga salaada alla la baryo waa xilligay ijaabadu ugu dhowdahay ee loogu rajo badan yihi wahuwa qaaimu yusalli fi lmixraab markaasaa bishaaradiina u timid ana allaha yubashiruka biyaxyaa wuxuu ahaa awalu man sumiya biyaxya waayo aayaddii kale alle wuxuu ku yihi ya zakariya inaa nubashiruka bihulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya isaga hortii wax la magaca oo magacaale maanaan yeelin kii ugu horeeyey yaxya loo bixiyu ahaa wa sayidan waa hormood dadka kale ka mudan oo sayid u ah waxasuuran midaan dumarka u dhowaaneyn oon guur iyo galmo midna aan gelayn waxaa la yidhi markaa shahwaddii dumarkuba kumay beerayn miyaa mise isagoo u baahan ayuu isagu ka maarmay oo ka zaahiday labada qowlba waa la yidhi laakiin waxaa akmal ah oo sharaf iyo dhammaystiran in la yidhaahdo cindahu shahwat nisaa laakiin waa ka zaahiday oo wuu ka go-ay guur isagoo u baahan oo doonistii dumarku ku beeran tahay ayuu ilaahay dartii uga go-ay dee shariicadoodana way ku bannaanay tabatulku in laga gu'i karo guurka laakiin shariicadeenna nebi moxamed sala allahu calayh wasalam lagu soo dejiyey tabatulku waa ka mamnuuc oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii ku yidhi saxaabadii ninbe u wax yidhi qaar ay yidhaahdeen weligee waanu soomiyo afuri mayno qaar ay yidhaahdeen weligood waxa weeyaan waanu taagnaanoo seexan mayno qaar ay yidhaahdeen weligayaba guursan mayno wuxuu ku yidhi antum aladiina qultum kada wa kada war ma idinkaa kuwa caynkaa iyo caynkaa yidhi haa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi amaa wallaahi inii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah wallaahi anigu waxaan ahay ka ilaahay idinku cabsida badan ee idinku cibaadada badan haddana fa innii asuumu wa uftir wa aquumu wa arqud wa atasawaju nnisaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii haddana anoo sidaasa ayaan waxa weeyaan soomaa iskana afuraa habeenkii badhna kacaa badhna iska seexdaa dumarkana aan guursadaa dee ninka sunnadayda ka baydhee garab mara aniga iga mid ma aha macnaha dariiqadaydii iyo hadigaygii ma hayo oo uu ka habaabay weeyi marka inaka sharcigeenna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey tabatulku mamnuuc buu ka ahaa guurkuna waa shay sunno ah oo laynagu booriyey yaa macshar shabaab man istataaca minkum lbaata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa sidaasoo kale ayaa nusuus kalena ugu tarqiibisay dadka guurka iyo zawaajka in la farabadiyo oo taranka iyo ubadka iyo awlaadda la badiyo laakiin sharaa'icdii hore dee waa ku bannaanayd oo dee yaxya wa kaa mutabatilka noqdee ka go-ay ee dumar ka zaahiday waxa weeyaan zakariye waxau yidhi allahayow sideen maanta wiil ama inan u dhalaya inan uu iigu sugnaanayaa iyadoo aan gaboobay haweenaydeydana gabowga uu raacaba inay madhalays ahayd marka horeba kayf ilaahay wuxuu ku yidhi kadalik allahu yafcalu maa yashaa ilaahay waa siduu doonaba yeele arrinku waa caynka ah ilaahay baa qadaroo xukumay sidan waanay dhacaysaa waxau yidhi haddaba rabbigayow calaamad ii yeel calaamaddii waxaa looga dhigay saddex maalmood iyo saddexdooda habeen in aanu waxa weeyaan cidna la hadal tilmaan iyo ishaare mooyaane taasaa astaan u ahayd in ilmihii waxa weeyaan uu urgalay waxaana la amray maadaama ilaahay karaamadaa uu siiyey wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar inuu dikriga farabadiyo halkaa waxaa laga qaadanaya ilaahay hadduu kuu nicmeeyo oo ku karaameeyo dee waa inaad cibaadadii camalkana farabadiso oo dadku siday u kala karaamo badan yihiin ay u kala cilmi badan yihiin ay u kala wanaagsan yihiin ayay u kala cibaado iyo cabsi badan yihiin walidalika rasuulku sala allahu calayh wasalam waa kaa saxaabada ku yidhi amaa inii wallaahi la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah waxau yidhi anigu waxaan ahay wallaahi ka ilaahay idinku cabsida iyo cibaadada badan waayo ka ugu cilmiga badan buu ahaa salafkuna waa kuwa yidhi man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf ninka ilaahay u aqoon badani isagaa u cabsi iyo cibaado badan marka ninba ninka uu ka cilmi iyo aqoon iyo karaamo iyo sharaf badan yahay ayaa xilka saaranna ka weynyo ka culus yahay marka waxaa la amray maadaama karaamadaa la siiyey cibaadadii inuu libinlaabo oo wdkur rabaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar culimmadu waxay yidhaahdeen dikrigu kama xidhnayn hadalka aadamuhunbaa laga xidhay laakiin xuska alle waa u furaa oo kama xidhnayn waa taa laleeyahy wadkur rabaka kaiira waxaa kaloo aayaadkan ku sugan adducaau biduriya ayiba inay mashruuc tahay ilaahay ubad wanaagsan in la weydiisto rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba ha odhan awlaaduun ilan kuwo inkaari ku dhacday noqon karaan laakiin waxaad tidhaha duriyatan ayiba ubad wanaagsan oo alle iyo rasuulkiisaba yaqaana waalidkoodana yaqaana wanaag ku qayd laakiin ubadun ha odhan alla waxau ihi hunaalika halkaas ama goortaas ayaa dacaa uu baryey zakariya zakariya rabbahu rabbigii uu baryey qaala waxau ihi zakariye rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii isii min ladunka agtaada iiga hibeeyo o iga sii duriyatan ubad iyo tafiir yacni awlaad iga sii ubadkaasoo ayibatan wanaagsan inaka adigoo allahayow samiicu ducaa'i ducada kii u maqal badan baa tee ajiibid iyo aqbalid badan macnaha samcigani waa bimacna alqabuul kii ducada aqbalaa tahay ee iga aqbal weeyi gebagabada lagu gebagabaynayaana waa nooc tawasul ah oo ilaaha ducada ajiibow iga ajiib weeyi fanaadadhu lmalaaika fanaadadhu waxa u dhawaaqday zakariye almalaaikatu malaaigtiibaa u dhawaaqday walxaal bay u dhawaaqday malaaigtu huwa zakariya qaa'imun uu taagan yahay oo yusallii uu ku tukanayo fi lmixraabi makaankii cibaadada loogu talagalay halkaa uu ku khalaaweynayou ku cibaadaysanayo maxay malaa'igtu ugu yeedhay oo u sheegtay ana allaha biana allaha in alleh yubashiruka wuu kuu bushaaraynayo zakariyow biyaxyaa yaxye ayaa alle kuugu bushaaraynayaa zakariyow inaad dhalayso macnaha ilmahaas inuu ku ahaan doono ayaa alle kuugu bushaaraynayaa musadiqan xaal uu yahay yaxya kii rumaynaya bikelimatin kelmad rumaynaya kelmadaasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ciise ah oo kelimat ullah waxaa loo yidhi liannahu kaana bilkelima dee abuurkiisaa mucjize ilaahay ahaayo kama dhalan dee aabbe iyo hooyo kulmay ama lab iyo dhadig ee ilaahay wuxuu ka khalquun dee hooyo an aabba waxa weeye ama bashar aanay kulmin marka mucjize ayuu abuurkiisu ahaa sidaasaa loogu idlaaqay kelima iyadoo wax kastoo abuurmaa bikelimatillaahi uu ku abuurmay kun fa yakuun haddana isaga waxaa loo gaar yeelay mucjisaa u dheerayd oo isaga abuurkiisu dee abuurka kale waa ka duwanaa ilan aabba ma lahayd maryamo unbaa lagu afuufay ruuxdiis caloosheedii marka waxay ahayd karaamo isaga u gaaroo dadka kale uu kaga duwan yahay fanaadadhu waa u yeedho waa u dhawaaqday almalaaikatu malaaigtii waa u dhawaaqday zakariye walxaal bay zakariye u dhawaaqday huwa zakariya qaa'imun uu taagan yahay oo yusallii uu tukanaayo zakariye fi lmixraabi meeshii cibaadada loogu talagalay uu ku tukanaayo maxay ugu dhawaaqdo malaa'igtu u sheegtay ana allaha biana allaha in alleh yubashiruka uu kuugu bushaaraynayo zakariyow biyaxyaa inan yaxye la yidhaahdo ayuu alle kuugu bushaaraynayaa inuu kuu dhalan doono musadiqan xaal uu yahay yaxya kii rumaynaya bikelimatin kelmad oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay oo ciise ah ayuu rumaynayaa wa sayidan iyo xaal uu yahay yaxye sayid dadka kale ka mudan oo hormoodu ah iyo waxasuuran xaal uu yahay yaxye mid dumarka isaga durkay oon u dhowaanayn guurkooda iyo gelmadooda toona iyo wa nebiyan xaal uu yahay yaxye nebi min asaalixiina dadka wanaagsan ka mid ah macnaha waa nebi tafiir wanaagsanna ka soo jeedo oo dee nebi nebi dhalay ah qaala waxa uu ihi zakariya markaa rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sideebaa yakuunu iigu ahaanayaa li aniga ghulaamun inan sidee wiil iigu ahaanaya oo ilmo iigu dhalanaya walxaal qad balaqanii uu isoo gaadhay alkibaru gebowgii uu isoo gaadhay oo wamra'atii haweenaydayduna caaqirun madhalays ay tahay qaala waxa uu rabbi ku yidhi kadalik alamru kadalik arrinku waa caynkaas oo allaahu alleh yafcalu wuu sameeyaa maa yashaa waxa uu doono qaala waxa uu yidhi markaa zakariye rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan calaamad aan ku garto inuu ilmahaasi uur galay bal hadda astaan aan ku aqoonsada ii yeel qaala waxa uu rabbi ku yidhi aayatuka zakariyow aayaddaad iyo astaanta aad ku garanaysaa waxa weeyi allaa tukallima annaasa dadka inaanad la hadal halaaata ayaamin maalmo saddexa ilaa ramsaa laakiin ha yeeshee tarmusu ilayhim waad u tilmaamaysaa uun ramsan tilmaamid waad u ishaaraysaa un ishaaro oo yacni waa u tilmaamaysaa faraha iyo waxa weeyaan gacmuhun baad ugu tilmaamaysaa laakiin hadalkaa soo bixi maayo oo hadalkoo lagaa xidho saddex cisho iyo saddexdooda habeen ayaa calaamad u ah ilmihii inuu uur galay wadkur rabbaka rabbigaaga xu zakariyow kaiiraa in fara badan oo wasabbix una tasbiixso oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasaho ka beriyeel alleh bilcashiyi gelinka dambe iyo walibkaari subaxda horeba waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha stafaaki waطaharaki wastafaaki calaa nisaai alcaalamiin allah waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaalad ay tidhi almalaaikatu malaaigtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha stafaaki malaaigtoo dhammi dee ma odhanayso waa malakun min almalaaika unbaa ku odhanaya yaa maryamu maryamaay ina allaaha alle istafaaki waa ku doortay oo watahharaki oo macnaha dadka kale waa kaa doorto dee darajaad dheer tahay ilaahay karaamaa buu ku siiyey cid kale aanu siin oo dee nebi inuu kugu abuuray biduuni waalid aan aabba jirin waa mucjiza ina allaaha alle istafaaki waa ku doortay maryamaay oo watahharaki waa ku daahiriyey oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ayuu kaa daahiriyey oo xataa waxaa lagu macneeyey waxyaabihii dumarku ay lahaayeen ee caadada iyo wixii la midka ahaa waa laga daahiriyey waxaa kaloo laga daahiriyey tahaara macnawiya akhlaaq iyo dhaqan xumo iyo shar oo dhan waa laga nadiifiyo waa laga maydhay wastafaaki ilaahay waa ku doortay oo calaa nisaai alcaalamiina caalamiinta dumarkoodii waa lagaa doortay oo dumar oo dhan waxaad kaga duwan tahay mucjizo cid kale aan soo marin baa adiga ku soo martay oo nebigaa lagugu khalqay biduuni waalid iyadoon aabba jirin yaa maryamu maryamaayo uqnutii haddaba qof kasta oo la doorto sharaf iyo karaamo la siiyo sidaynu hore u tilmaanay xilka iyo arrinka saarani wuu ka weyn yahay ka dadka kale cibaado badan baa saaran oo mahadnaq iyo shukri ah oo rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam markay saxaabadu ku yidhaahdeen sidee adiga oo dembigaagii hore iyo kii dambeba lagu dhaafay aad haddana cibaado sidan ugu taagantahay har iyo habeenba markay cidhbihii dildilaaceen wuxuu ku yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura oo miyaanan noqonayn haddii allay karaamiyey addoon allihii u mahadnaqa markaa mahadnaqaaba keensanaya cibaado inaad farabadiso hadduu alla ku karaameeyo yaa maryamu maryamaay uqnutii ateec lirabbiki rabbigaa ateeco u dheganuglow oo wasjudii u sujuud oo warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucaya la rukuuc macnaha waxay ka dhigantuun wasalli maca almusaliin kuwa tukanaya la tuko oo waa min baabi ilaaqi اljuز'i wa iraadat اlkulli qayb baa la cabiray kulli baana loo jeedaa wasjudi iyo warkaciina tartiib wowdu ma faa'iideyso muطlaquljamci mooyaane tartiib wowda lagama faa'idaysto naxwada oo ha odhanin sujuuddaa dambayse maxaa loo horreysiya tartiib ma faa'iideynayso waxaa looga jeedaa unna salaadii weeyi waxaana la cabiray arkaantay ka kooban tahay kuwii ugu mudnaa ee ugu muhiimsanaa alla waxau ihi daalika arrinkaa lasoo sheego qisada maryamo iyo wixii la xidhiidha min ambaai lghayb waxyaabaha maqan warkoodii weeye wararka qeybkee maqan weeyaan nuuxiihi waa jumlo la bilaabanayo mustanaf ah nuuxiihi waa kuu waxyoonaynaa warkaa maqan ilayka adiga nebi allow waa kuu waxyoonaynaa wamaa kunta manaad ahay nebi allow ladayhim iyaga agtooda maad joogin id wakhtigii yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalimadooda si ay u qori tuurtaan oo maxay qalimada u tuuranayeen ama u ridayeen liyaclamuu usoo qadar ayuhumta liyaclamuu si ay u ogaadaan ayuhum kooda yakfulu kafaalo qaadanaya maryamo maryama wamaa kunta adigu maaday nebi allow ladayhim agtooda id yakhtasimuuna xilligay ku doodayeen yaa kafaalo qaadanaya maryama oo gacanta ku haynaya oo barbaarinaya markay ku doodayeen waxaa weli aynu ku jiraa qisadii maryama oo waxa ugu horeeya halkan waa bayaanu sharafi maryama wa karaamatiha yacnii sharaftii maryamo iyo karaamadeedii ayaa aayaadkani ay ka warramayaan waayo malaa'igtii ayaa la hadasho oo u sheegtay ilaahay inuu doortay oo dadka kale ka doortay waxaa ku sugan istifaau llaahi limaryam ilaahay dadkii kale iyo dumarkii kale inuu ka doorto uu ka fadilay ka mudnayd waxaa markaa kaloo ku sugan in istifaaga iyo doorashadu waxyaabahay keensanaysa ay ka mid tahay alikhaaru min alcibaada haddii lagu doortay waxay arrintaasi keensanaysaa cibaado fara badan aduu ilaahay u mahadnaqaya sidaa darteed baa lagu yihi yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin waxaa la tilmaamay maryamo in dumarka laga doortay saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi muusa inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam kamula min alrijaali kaiirun walam yakmul min annisa ilaa maryama bintu cimraan wa aasiya imra'atu fircawn wa fadlu caaishata cala annisa ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam riwaayo kale waxaa ku sugnayd wa khadiijatu bintu khuwaylid afartaasi axaadiidu sheegtay ragga xaggooda wax fara badan baa ka dhammaystirmay oo marxalatulkamaal iyo sarayn iyo darajo sare gaadhay haweenkana xaggooda kama kaamil noqon ilaa intan mooyaane maryama bintu cimraan oo ta qisadeeda aynu hayno ah iyo aasiya imra'atu fircawn aasiya bintu masaaxim oo haweenaydii fircoon ee mu'minadda ahayd ah iyo khadiija bintu khuwaylid ooridii nabi maxamed ahayd sala allahu calayhi wasalam iyo caaisha bintu abi bakrin isidiiq waxaana rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam fadliga caaisha haweenka kale ay dheer tahay waa fadliga sariidku uu cuntada kala dheer yahay sariidka waxaa la yidhahdaa kimista ama sabaayadda marka maraq iyo hilib lagu cunee lagu kariyo ama lagu daro ayaa sariid la yidhaha marka cuntooyinka dee ugu sarreeyo wakhtiga ee ugu mudan ayay ahayd cuntadaas marka cuntadaasi cuntooyinka kale waxa ay dheer tahay ayaa caaisha dumarka kale ay dheer tahay ayaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam marka calaa kullin waxaa halkaa ka muuqata dee doorashada la doortay maryama nebiguna sala allahu calayhi wasalam inuu tilmaamay oo maryama binti cimraan fadligeeda uu tilmaamay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan waa calamun min aclaami nubuwa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma ogeyn xilliga ay dee maryamo iyo cidda kafaalo qaadanaysa ay isku haysteen ay u qori tuuranayeen oo waxaa dhacday maryama markii loo nadray beytka ilaahay beytulmaqdis imra'atu cimraan ama hooyadeed masaajidkii beytulmaqdis bay geysay iyadoo waxa weeyaan markaa culimadii iyo ambiyadii iyo dadkii joogay u bandhigtoo tidhi ilaahay dartii baan u nadray dabeed waxaa laysku qabsadoo laysweydiiyey yaa kafaalo qaadanaya zakariyaa yidhi anaa habaryarteed qaba oo kafaalo qaadanaya laakiin dadkii kale waa u diideenoo kama yeelin waxay yidhahdeen qurcada ama qori tuuradka waxaad ku hesho mooye wax kale u qaadan mayse hala qori tuurto marka id yulquuna aqlaamahum qalimadu waa qori tuuradkii dabadeed dee nasiibkiisa qorigiisiibaa wuxuu ku soo baxay isagu inuu kafaalo qaato maryama sidaasaa uu ku kafaalo qaatay zakariya marka waxaa laga qaadanayaa halkan xaqa mushtaraga ah mashruuciyat lqurca fi lxaqi lmushtarak waxa la wadaago in la kala xigin in loo qori tuuran karo walidalika nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu safar u baxayo kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih mar alle markuu socotaynayo haweenkiisa waa u qori tuuri jiro ta qorigeedu usoo buxunbaa raaci jirtay marka qurcadu dee shariicada nebi maxamedna sala allahu caleyh wasalam sidaasay mashruuc ugu ahayd sharaa'icdii horena ay mashruuc ugu ahayd marka markay u qori tuurteen zakariye ayaa helay oo kafaalo qaatay alla waxau ihi waid qaalat ilmalaa'ika wadkur xusnabi allow id waagii qaaladay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu yacni malag malaa'igta ka midii uu yidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha alle istafaaki waa ku doortay oo waطaharaki waa ku taahiriyey oo wastafaaki waxa uu kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta dumarkoodii ilaahay waa kaa doortay oo waa kaa fadilay sida raajixa ana dee fadligaa iyo wilaayadaa iyo welinimadaasunbuu ilaahay ku karaameeye dee nebi may ahayn oo dumarka waxa weye wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa rijaala nuuxi ilayhim rususha rag unbaa laga soo diraa xaggoodo dumar ambiyo ma noqdaan marka culimada qaar baa sidaa tilmaamay laakiin sida saxdaa waxa weeye fadli dheeraada unbaa la siiyey ee maaha nebinimo in la siiye waa fadli dheeraad unbay lahaydo dee wilaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku karaameeyey yaa maryamu maryamaay uqnutii aeec lirabbiki rabbigaa aeec oo wasjudii u sujuud oo warkacii u rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucaya macooda la rukuuc ay sallii maca almusaliin marka waxay tilmaamaysaa dee jamaacada baytulmaqdis maadaama ay ka shaqaynayso o u khidmaynayso inay dee jamaciina waxa weeyaan xaadirto ay la tukato oo warkaci maca araakiciin waa asalaatu maca aljamaaca innaka laakiin shareicadeenna nebi moxamed sala allahu calayh wasalam lagu soo dejiyey dee waxa weeyaan dumarka jamaacada iyo jumcadu midna waajibkuma aha hadday doonaan loo diidi maayo oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoommada ilaahay ee dumarka ah hadday doonaan masaajidda ha u diidina hadday doonaan loo diidi maayo laakiin kuma waajibo jumco iyo jamaaca midna dumarka daalika kaasibaa allow yidhi min ambaa'i alghayb waa waxa maqan warkiisii war maqan oo hayba weeyi nuuxiihi waanu kuu waxyoonaynaa qeybkaa ilayka adiga nebi allow wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda id wakhtigii yulquuna aqlaamahum markaa waranka nebi maxamed uu ka warramaayo wuxuu kaga warramay dee waxyigii lagu soo dejiyey ilan goobjoog muu ahayne taasina waxay tilmaamaysaa waxyigani war uu nebi maxamed samaystay inaanu ahayna min allah uu yahay xagga alle uga yimid waayo dee siduu ku ogaaday haddii kale ilan magu soo gaadhin waa calamun min aclaami nubuwa waxa uu sheegayaa waxyi rabbaaniya inuu yahay ayay astaaniye daliil u tahay daalika kaasi min anbaa'i alghayb waxa maqan warkiisii weeyi nuuxiihi waanu ku waxyoonaynaa ilayka adiga wamaa kunta adigu maad ahayn ladayhim agtooda id waagii yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalimadooda liyaclamuu si ay u ogaadaan usoo qadar ayuhum kooda yakfulu kafaalo qaadanaya maryama maryama si kooda kafaalo qaadanaya ay u ogaadaan wakhtigay qori tuuranayeen dee lamaad joogin wamaa kunta manaad ahayn ladayhim agtooda id waagii ama wakhtigii yakhtasimuuna ay ku doodayeen annakaa kafaalo qaadan iyo annakaa kafaalo qaadan ee qori tuuradka ay ku kala baxeen id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryam allah waxau ihi wadkur xus id waagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha alle yubashiruki waxa uu kuugu bushaaraynayaa bikalimatin kelmad buu kuugu bushaaraynayaa kelmaddaasoo minhu alle xaggiisa ka ahaatay kelmaddaasoo ismuhu magiciisu uu yahay almasiixu masiix oo kelimadu ila inta u taaniif baa la socota ismuhaa maxaa loo odhan waaye waxaa loo jeedaa bimacna almawluud shaksiga waxa weeyaan la dhalay ee mawluudka ah ee madkuurka ayuu isamku u noqonayaa marka kaasoo ismuhu mawluudkaasoo magaciisu uu yahay almasiixu masiix uu yahay ka bedel ciise ciise uu yahay ciisihii ibnu maryama maryama inakeeda ahaa maxaa mar walba loogu tacriifiyaa ibnu maryama dee waayo aabba ma lahayn mucjizu ahaa hooyadii uun laga khalqay markaa ibnu maryamo maryamo inakeeda ahaa wajiihan xaal uu yahay waxa weeyaan masiixa ama ciisahaasi kii sharaf iyo weji ku leh fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba wa min almuqarabiina xaal uu ka mid yahay kuwa alle agtiisa lagu soo dhoweeyey wa yukallimu waa la hadlayaa ciise annaasa dadka ayuu la hadlayaa filmahdi dharabta isagoo ku sugan dharabtu waxa weeyi waa gogasha yar ee ilmaha loo dhigo marka uu dhasho gogashii uu ku dhashay isagoo ku sugan ayuu hadlayaa waa mucjizo wa kahlan xaal uu yahay garhmadoobe ayuu ku hadlayaa wa min asaalixiina xaaluu ka mid yahay kuwa wanaagsan qaalat waxay tidhi markaa maryami rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sideebaa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga waladun ilmo siduu inani igu sugnaanayaa walxaal lam yamsasnii anu itaaban basharun qofna qof aadamiyi isaguunu ii soo dhowaan sidee ilma aan u dhalayaa qaala waxau rabbi yidhi kadalika illaahu kadalik ay almru kadalik arrinku waa caynkaas waa sidaa arrinku allaahu alle yakhluqu waa abuuraa maa yashaau waxa uu doono ilaahay wuxuu doonuu abuuraa wax yacni ilaahay cajsi geliyo oo wahsi geliyaana dee ma jiro idaa qadaa goorta uu xukumo alleh amraa arin arin ilaahay marka uu soo gooye uu xukumana fa inamaa yaquulu waxa uu ku yidhaahdaa un lahu amarka kun ahaw oo fa yakuunu dabeed waa ahaada yacni marka uu ilaahay arrin soo gooyo ahaw unbuu odhanaya waanu ahaanayaa markiiba ilbiriqsigaaba waa ahaanaya wa yucallimuhu waxaanuu barayaa alla ciise alkitaaba qoraalkii ayuu barayaa waayo alkitaab ay ilmaktuubna waa la ydhaahdaa waxaa la qoray khadka laftiisiina waa la ydhaah oo kitaabkii la akriyayna waa la ydhaha kitaab qoraalka laftiisana waa lagu ilaaqa marka maadaama imika kutubtii ay ka dambayso towraad iyo injiil waxaa lagu fasira alkitaab bimacna alkhai walkitaaba qoraalkii farta wa yucallimuhu waxa uu barayaa alla ciise alkitaaba qoraalka fartaa uu wax ku qorayo qoraalkaasaa la barayaa iyo walxikmata xikmadiibaa la barayaa oo fahamkii diinta ama cilmigii naafica ahaa iyo camalkii wanaagsanaa ah iyo watawraata towraad ayaa alla uu barayaa iyo walinjiila injiil ayaa uu barayaa wa rasuulan waxaad u soo qadartaa wayajcaluhu waxa alla uu ka yeelayaa ciise rasuulan mid loo diray buu ka yeelayaa ilaa bani israa'iila reer banu israa'iil mid loo diray ayuu ka yeelayaa oo rasuul mursal ah waxaad u soo qadartaa naatiqan xaal uu ku dhawaaqayo uu ku hadlayo uu ku odhanayo annii anigu qad ji'tukum waan idiin imid biaayatin aayad baan idiinla imid iyo mucjizo aayaddaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ayaan idinla imid isagoo ku odhanaya oo ku hadlaya ka bedel annii qad ji'tukumta annii anigubaa uu kula hadlayaa uu ku odhanayaa akhluqu waxaan abuurayaa oo lakum idinka idiin abuurayaa min atiini akhluquda waxaad tidhaahdaa waxaan idiin qaabaynaya ama suuraynaya waayo khalqigu marna waxaa lagu macneeyaa bimacna aliijaad min alcadam yacni in la jirsiiyo waxaan jirin marna waxaa lagu macneeyaa khalqiga bimacna taswiir wataqdiir oo yacni looxa marka la farsameeyo ee la sanceeyo ee ama albaab loo bedelo ama daaqad loo bedelo waa bimacna alkhalqi waayo waa qaabayn iyo jaangoyn marka tan waxaa looga jeedaa tii oo akhluqu lakum macna aliijaad ma aha ee waa macna taswiir wataqdiir waxa uu ku yidhi annii anigu akhluqu waxaan idiin qaabaynayaa ama idiin suuraynayaa lakum idinka min atiini dhoobada xaggeeda waxaan idinka sawirayaa ama idinka qaabaynayaa ka hay-ati ayri ay hay-atan mila hay-ati ayr qaab la mid ah qaabkii shimbiraha oo kale oo fa anfuku dabeed waan afuufayaa oo fiihi yacni shimbirkaasaan afu waxa weeyaan qaabkaas ama dhoobada aan sidii shimbiraha oo kale u qaabeeyey ayaan afuufayaa oo fa yakuunu dabeed wuxuu ahaanayaa tayraa shimbir buu ahaanayaa biidni illaah ilaahay idankiibuu shimbir ku noqonayaa marka tayran waa jinsu tuyuuro waa jamace bimacnaa taa'iran unbaa loo jeedaa taa'iranna waa la akhriyo waa qiraa'o fa yakuunu taa'iran wuxuu ahaanayaa shimbir oo biidn illaahi ilaahay idankiisuu shimbir ku noqonaya waaba duulaya oo dhoobada marka hore sidii shimbir shimbirka oo kale intaan u sawureeyo oon u ekaysiiyo ayuunbaa markaan afuufo uu noqonayaaba shimbiroo waa duulaya laakiin waa biidn illaah muxuu biidn illaah ugu soo celcelinayaa anigu waxaan ma samaynaya idan allu ku ahaanaya si aanay isaga u moodin dee oo u caabudin wawbriu waxaan bogsiinayaa al akmaha kii indhala-aanta ku dhashay iyo wal abrasa kii barasta lahaa wa uxyii waxaan noolaynayaa almowtaa kuwii dhintay biidni illaah ilaahay idankiisa ayaan kusoo noolaynayaa wa unabi'ukum waxaan idinka waramayaa bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa taddakhiruuna waxaad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna dee waa mucjizo isagoon arkayn ayaa loo waxyoonayaa guryahooda waxa yaalla iyo waxay ku qarsanayaan uu u sheegayaa waxay cuneen iyo waxa yaallaba uu sheegayaa isagoon la joogin waa bilwaxyi waana karaamo ilaahay ku karaameeyo dee waa mucjiza inna fii daalik madkuurkiinaa lasoo sheegay mucjizaadka waxa idinku sugan la aayatan astaan iyo calaamo ayaa idinku sugan lakum idinka in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina haddaa mu'miniintihiin oo rumaynaysaan dee wax lagu rumeeyo lagu waantoobo yani lagu cibro qaato ayaa mucjizaadkaa idinku sugan oo daliilo ah yacni runnimada rasuulnimadiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala weynidiisa iyo waaxidnimadiisa wa musadiqan waji'tukum usoo qadar waan idiin imid ayaa uu ku odhanayaa markaa waxa weeyaan waji'tukum waa idiin imid musadiqan xaal aan ahay kii rumaynaya haddaan ciise ahay limaa bayna yadaya wixii hortayda ahaa oo min atawraati towraad ah kitaabkii iigu horreeye towraad anigoo rumaynaya ayaan idiin imid iyo wali uxilla si aan idinku xalaaleeyaan idinku imid lakum idinka bacda aladii kii badhkii kaasoo xurima laydinka xarimay calaykum korkiinna waxyaabihii towraad laydinkaga xarimay qaar ka mid ah oo dee markii nimankani ay xadgudbeen ayaa waxyaabaha qaarkood sida hilibka geela iyo xaydha waxa weeyaan lo-da iyo adhiga iyo yacni shuxuumta ama xaydhahaas iyo baruurtaas iyo hilibka geela waxyaabahaasaa laga xarimay iyadoo lagu ciqaabayo dulmiga ay sameeyeen dartii marka waxa uu yidhi waxaan idinku imid si aan idinku xalaaleeyo waxyaabihii towraad laydinkaga xarimay wax ka mid ah oo markaa injiili oo tii nebi ciise lagu soo dejiyey ah ayaa waxay nasakhday waxyaabihii muxaramaadka ku ahaa towraad wax ka mid ah sida shuxuumtii iyo laxmul ibil iyo wixii lamidka ahaa waji'tukum waan idiin imid ayaa uu yidhi biaaya mucjizo iyo aayad baan idinla imid aayadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay dee mucjizaadkaasaan idinla imid ee fattaquu llah ilaahay ka cabsooda oo wa atiicuunii anigana iyeela maahay caabuda waa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab waa addoon isagoo dee lama caabudo in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu maalan libanii israa'iil ma aha nin addoon loo nicmeeyo mooyaane wax kala ciise oo dee nicmada nubuwada unba loogu nicmeeyo dadka kale wuu kaga duwan yahay laakiin waa addoon oo la caabudi maayo waana rasuul oo dee la beenin maayo marka wuxuu yidhi alla ka baqa anigana iyeela oo ha iga hor imanina ina allaaha alle ayaa u yidhi rabbii waa rabbigay iyo wa rabbukum rabbigiinna aniga iyo idinkaba allah rabbi inoo ah ee facbuduuhu alla caabuda haadaa kaasoo cibaadada alla ihi siraatun jid weeyi jidkaasoo mustaqiimun toosan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay bishaaradii weli qisadii waxa weeyaan maryama ayaa aynu ku jiraa oo ilaahay waxa uu u tilmaamay oo malaa'igtu ugu bishaaraysay bikelimatin min allah kelmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ciise ah marka waa horeynu usoo tilmaanay kelmadda waxaa looga jeedaa waxa uu ku ahaadoo lagu abuuray bikun kelmaddaas ayaa lagu abuuro dee kun fa yakuun laakiin waxaynu tilmaannay dee makhluuq waliba kun fa yakuunu buu ku abuurmayaaye maxaa isaga loogu gaar yeelay waxaynu nidhi waxa isaga loogu gaar yeelay isaga abuurkiisa aadamaha kale ka duwanaa oo dee waxaa laga abuuray min ummin bilaa waalid mucjisadaa gaarka isagu dadka kale uu kaga duwanaa darteed ayaa loogu tilmaamay kelimatun min allah ee dee makhluuqaadka kaleba waa bikelimat illah bay ku ahaadeen kun fa yakuun macnuhuse ma aha inuu nafsulkelima ciise yahay ciise ma huwa nafsu lkalima laakinahu bikalimati illaah oo yubashiruka bikalimatin minhu bikalimati illaahi buu ku noqday weeyi sidaa darteed baa imaam axmed wuxuu yidhi fa ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun waxa weeyaan ciise wuxuu ku ahaaday kun fa yakuun laakiin isagoo laftiisu dee kuntii ma aha laakiin kun buu ku ahaaday marka saasaa loo leeyahay waa kelima min allah ismuhu lmasiix maa macna almasiix lababa waa lagu fasiray in la yidhaahdo waa aladii yamsaxu nnaas oo kuwa indhahala ka barasta leh ka cudur kala qaba dee wuu masaxaya biamri illaahi oo biidn illaahi buu ku bogsanayay saasaa loo yidhi masiix ama waa min asiyaaxo waa aladii yamsaxu lard waa siyaaxadii socodkii dhulka dajaalna masiix baa la yidhaha lakin waxay ku kala duwan yihiin dajaalna waa masiixu dalaala waa masiixii baadida ciisana waa masiixu lhuda waa masiixii hanuunka iyo hidaayada wajiihan fi dunya waalaakhirati wa min almuqarabiin mid sharaf iyo wajaahale weeyi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wajaaha iyo sharaf uu if iyo aakhiraba ku siiyey ilaahay agtiisana lagu soo dhoweeyey addoonnimona raalli ka ahaa lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu lmuqarabuun wman ystankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica masiixu bnu maryam kamasan taagin inuu ahaado cabdan lilah malaa'igta ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyeyna kamaysan taagin waayo kulligood waxaa lagu tilmaamay bal cibaadu mukramuun waa addoommo la karaameeyey marka addoon karaamaysan buu ahaa laakiin dee xuduudda addoonnimo in la dhaafiyo oo la yidhaha ama waa ibnullah ama isagaaba allah ah ama waa thaalithu thalaata waxaasoo dhami waa kufri iyo gaalnimo iyo shirki laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waa gaaloobeen kuwa sidaa ku qowlee ku hadlay ilaahay waxa uu tilmaamay mucjizaadkii in nebi ciise lagu karaameeyey inay ka mid tahay wa yukalimu nnaasa fi lmahdi wakahlan wa min asaalixiin inuu dadka kula hadlayo isagoo dhasho gogashii uu ku dhashay yaallo oo waxa weeyaan dee aan weynaanba iyo isagoo garhmadoobaaba marka macnaha kahli isagoo garhmadoobo oo weyn waa soddon jir ilaa afartan jire inuu hadlaa dee mucjizo gaara ma aha laakiin waxaa mucjizo ah yaraanta inuu ku hadlo isagoo imika dhashay haddana inuu hadlo sidii aayaadka kaleba ilaahay inoogu sheegay hadalkiisuna wuxuu qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya addoon ilaahay baan ahayo kitaabka la siiyo nebi layga yeelayo marka mahdiguna saynu hore usoo sheegnay waa gogash yare ilmuhu markuu dhasho la dhigo ayaa mahdi la yidhaahda waa markaa uu yaryahay dhabarka lagu sido ama gogasha uu yaallo bishaaradaas markii loogu bishaareeyey maryamo biwaasidati malakin min almalaaika iyadoo malag malaaigta ka midii u sheegay ayay tidhi annaa yakuunu lii waladun walam yamsasnii bashar iyadoon cidiba i taaban sidaan ilmo u dhalaya dee alla waxa uu ku yidhi alamru kadalik arrinku sidaa weeyi waayo ilaahay siduu doono ayuu yeelaa oo wuxuu doonu abuuraa marka uu arrin xukumana waxa uu odhanayaa un kun fa yakuun wuu ahaanayaa amarkiisu waaba intaa kun fa yakuun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku karaameeyey ciise arrimo dhowr ah waxaa ka mid ah inuu khadkii iyo qoraalkii baray ilaa la yidhi wuxua min axsani nnaasi khatan dadka ka ugu far quruxsan waxaa la baray xikmadda waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira waa diinta iyo shareecada in la fahmo oo fiqi loo yeesho waxaa la baray towraad iyo injiil waxaana laga yeelay rasuul reer binu israa'iil loo diray waxyaabaha mucjizaadka la siiye waxaa ka mid ahaa dhoobada inuu sawirka ama qaabka shimbirahoo kale intuu ka sameeyo uu afuufo shimbiruu noqonayo uu duulayay waa mucjizay ahayd kuwa indhahala ama barastale intuu masaxo inay bogsanayeen waa mucjizo kuwii dhintay inuu soo nooleynayo waa mucjizo waxay culimmadu yidhaahdeen ilaaha xakiimka ah xikmaddiisa waxaa ka mid ah nebi walba xilligiisa waxa dadka agtooda caanka ka ah ee dadka la weyn waxaa wax la jinsi oo laakiin ka sarreeya ayaa lagu karaameeyaa nebi walba xilligiisa oo nebi ciise wakhtigiisii waxaa caan baxay waxa ibiga loo yaqaano iyo mudaawaadka iyo daweynta iyo yani waxa weeyaan caafimaadka iyo dhakhtarnimada oo waxyaabo fara badan cudurada ay in la daweeye ayaa caan baxday oo ay aada ugu sarreeyeen qowmkiisu dee waxaa lagu karaameeyey wax dhakhtarnimadoodii iyo dawadoodiiba ka sarreeya ciise la siiyey oo ah dee kaa barasta qaba intuu masaxo inuu sidiisii kusoo noqonayo kaa indhala-aanta ku dhashay intuu masaxo inay indhihiisii usoo noqonayaan kaa dhintay inuu soo noolaynayo waa waxaanay iyagu karayn marka waa mucjizo yani la jinsiya waxay yaqaaneen laakiin ka sarayso iyagu aanay samayn karayn nebi muuse oo kale wakhtigiisii waxaa caan baxay oo dadka haystay sixirka waxaa la ydha noocyadiisa kala duwan ilaahay nebi muuse wuxuu ku karaameeyuun dee ushiisii waxa weeyaan noqonaysa maska ee wax alla waxay sixir soo urursadaan mar keliyuun guranaysa ee waxa weeyaan fa idaa hiya talqafu maa yaafikuun wax alla waxay keenaanba ushaasunbuu intuu tuuro waxa weeyaan waxaasoo dhan cunaysay oo guranaysay waa mucjizo sixirkoodii ka weyn oo ka sarraysa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xilligiisii waxaa caan baxo dadka dhexdooda mashhuurka ahaa fasaaxada iyo balaaqada iyo luqada carbeed yacni waxa weeyaan aadaabteeda iyo fasaaxadeeda iyo aftahanimadeeda ayaa aad ay dadku ugu caan baxeen waxaa nebi moxamed lagu karaameeyo mucjizo looga dhigay qur-aanka kariimka ah ee luqada carbeed ku soo degay ee fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa carab oo dhammi ay ka caajis noqotay ay kari weyday isagoo kale inay keenaan qul lain ijtamacat ilinsu waljinu cala an yaatuu bimili hada alqur'an laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waa lagu cariyey waxaa la yidhi waxa weeyaan bal hadda toban suuradood keena waxaa la yidhi bal isagoo dhan keena waxaa la yidhi markii dambe faatuu bisuurati min milih bal suurad isagoo kale ah keena intaba waa kari waaye markay kari waayeen waxay daliil u noqotay dee waxani wuxuu isagu la yimid inaanu ahayne wax mucjiza oo qur'aani oo alla uu keenay inuu yahay ayay daliil u noqotay ila markii hore waxay lahaayeen waa qowlu shaacir iyo kaahin iyo saaxir waa hadal shaacir iyo falalow iyo kaahin bay ku sheegayeen marka calaa kullin xikmadda ilaahay waxaa ka mid a xilli walba waxa dadku ay la dhacsan yihiin wax la jinsi oo laakiin ka sarreeya ayaa ilaahay ambiyada uu siinayay si ay dadku ugu rumeeyaan oo u raacaan ayaa sidaa alla u yeelayey wa huwa axkamu lxaakimiin waxa markaa nebi ciise waxyaabihii uu la yimid ka mid ahaa inuu waxyaabihii hore loogaga xarimay towraad wax kamidana uu xalaaleeyo sida hilbaha geela iyo xaydha iyo shuxunta iyo wixii la midka ahaa wuxuu kusoo gebagabeeyey fataquu llaha waatiicuun haddaba anuu addoon allaan hodee alle ma ihie ilaahay ka baqa anigana iyeela oo risaaladuu rabbi ii soo dhiibay iga guddoomo o iga qaata oo habeeninina hada siraatu mustaqiim alla waxau ihi wadkur xusnabi allow idwaagii qaaladay tidhi almalaaikatu malaaigtii yaa maryamu maryamaay ina allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelmad buu kuugu bishaaraynayaa kelmadaasoo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay kelmaddaasoo ismuhu ay ismu lmawluud kaa la dhalayo ama magaciisu waxa weeyaan shaksigaas lagugu bushaaraynayo almasiixu weeyaan masiix kii dadka masaxaya ama dhulka ka bedel ciisaa ciise weeye ciisihii ibnu maryama maryamo inakeeda ahaa weeyi wajiihan xaal uu yahay mid weji iyo sharaf ku leh fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhire dhexdeedaba wa min almuqarabiina iyo xaal uu ka mid yahay kuwa alla agtiisa lagu soo dhoweeyey wa yukallimu nnaasa dadkana wuu la hadlayaa filmahdi dharabta isagoo ku sugan oo yar oo gogashii uu ku dhashay ee la dhigay ku sugan ayuu dadka la hadlayaa wa kahlan xaal uu yahay garhmadoobana waa la hadlayaa wa min asaalixiin dadka wanaagsan ayaanu ka mid ahaaday qaalad waxay tidhi markaa maryame rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sideebaa yakuunu igu ahaanaya lii aniga waladun ilmo sideen inaan u dhalayaa walxaal lam yamsasni aan u itaaban basharun qofna qaala alla waxa uu ku yidhi kadaalika ay alamru kadalik arrinku waa sidaas sidaasuu arrinku u dhacayaa oo allaa doonay allaahu alleh yakhluqu waa abuuraa maa yashaa waxa uu doono idaa qadaa marka uu xukumo rabbi amraa arrin fainamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu arrinkaasi kun ahaw oo fayakuunu dabeed waa ahaanayaa wa yucallimuhu ciise waxa uu barayaa rabbi alkitaaba qoraalkii iyo walxikmata xikmaddii ayaa uu barayaa yacni fahamkii diinta iyo shariicada fiqigeedii ayuu barayaa iyo watawraata ama cilmigii naafica ahaa iyo camalkii saalixa ahaa iyo watawraata towraad ayuu barayaa iyo walinjiila injiil ayuu barayaa wa rasuulan ay wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa ciise alle rasuula rasuul la soo diray oo ilaa bani israaiil reer banu israaiil loo soo diray naaiqan anii qad ji'tukum biaaya usoo qadar naaiqan xaal uu ku hadlayo ciise oo uu ku odhanayo anii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin aayad baan idinla imid aayadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay mucjizaad baan idinla imid annii anigu ka bedel yacni waxa uu ku hadlayaa oo uu odhanayaa annii anigu akhluqu waan abuurayaa ama waan suuraynayaa oo waa qaabaynayaa lakum idinka waxaan idiin sawirayaa oon idiin qaabaynayaa min atiini dhoobada xaggeeda waxaan ka qaabaynayaa oo aan ka suuraynayaa ka hay-ati tayri ay hay-atan mithla hay-ati tayr qaab la mid ah qaabka shimbiraha oo kale ayaan dhoobadii ka suuraynaya oon ka qaabaynayaan u ekeysiinaya oo fa anfuku dabeed waa afuufayaa fiihi suuradaa aan qaabeeyey waa afuufayaa oo fa yakuunu dabeed wuxuu ahaanayaa tayraa shimbir buu ahaanayaa duulaya biidni illaah ilaahay idankiisa ayuu shimbir duulo ku noqonayaa wa ubriu waan bogsiinayaa alakmaha kii indhala-aanta ku dhashay iyo wal abrasa kii barasta lahaa wa uxyi waa noolaynayaa almowtaa kuwii dhintayna biidni illaah ilaahay idankiisa ayaan ku noolaynayaa wa unabiukum waxaan idinka waramayaa bimaa taakuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa tadakhiruuna waxaad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna waxa guryihiinna aad ku qarsanaysaan ee aad ku kaydsanaysaan ina fii dalik arrinkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la aaya calaamad iyo astaan lagu aqoonsado runnimada rasuulkiisa iyo xaqnimada diinta uu la yimid ayaa idinku sugan ila waa mucjizaade inna fii dalik arrinkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la-aaya astaan iyo calaamad baa idinku sugan lakum idinka in kuntum hadda ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah waa calaamad tusinaysa risaaladii ciise inay run tahay oo alla uu soo diray wa musadiqan waji'tukum dheh waan idiin imid ayaa ciise uu yidhi musadiqan xaal aan ahay kii rumaynaya limaa bayna yadaya wixii hortayda ahaaday oo min atawraati kitaabkii towraada iyo wali uxilla waxaan idinku imid wali uxilla waji'tukum waxa kaloon idinku imid liuxilla si aan idinku xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii kii barhkii xurimo laydinka xarimay calaykum korkiina wixii hore laydinkaga xarimay towraad wax ka mid ah si aan idinku xalaaleeyo waji'tukum waa idiin imid biaayatin aayad baan idinla imid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay waa mucjizaadkaa rabbaanigaan idinla imid ee fattaquu llaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo wa atiicuunii i ateeca ina allaha alleh rabbii rabbigay weeyi iyo wa rabbukum rabbigiin ee facbuduuhu caabuda haadaa kaas oo alle keligii inaynu wada caabudna ihi siraatun jid weeyi jidkaasoo mustaqiimun toosan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online